ugu yaraan toddoba qof ayaa ku geeriyootay inta laogyahay toban kalena way ku dhaawacmeen qarax ka dhacay maqaayad ka soo horjeeda wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha kuna dhow wasaaradda amniga qaraxan ayaa yimid kadib markii gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa la hordhigay maqaayad ay dadku ka qaxweynayeen iyadoo ninkii waday gaariga qaraxu saarnaa la sheegay inuu halkaasi gaari bielaha ka raacay waxaana durbaba si kadisa u qarxay gaarigii kaasoo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac wiil dhallinyaro ah oo ka tirsan shaqaalaha maqaayadda ayaa ugu horrayn ka warbixiyey qaabkii ay wax u dhaceen iyo tirada dhimashada ee uu indhihiisa ku arkay magacii waa axmed oo ku magacdhar nyaanyo walaa qarax haduu dhac markay dhaca haddana waxaan ku sugnay maqaayad dhexdeeda maqaayadahan aniga shaqaalaha maqaayada ka mid ah markan kushiinkaa qaabilsana satkuuga ah eebow qarax hadduu jug yiray waa kanka marnay haddaan soo baxnana saan aaran gaari gubnaayo iyo dadkiioo dhexyaacsan aaran walaalkay marka dadka day sheeg ninkii qaraxa oo meesha dhigay waxay yidheen ay dhawaayeen ninka qaraxana baabuurka doo dhigay hoomiyuu raacale sida sheegay kadibna qaraxa dhacay indhaheyga waxaan ku arkay shan qof oo meydaan ku arkay indhaheyga iyo adiga tubaneeye dhaawaca haddaan runta sheego waay may maqaayadda tanlaakitan ku dhigan aa wiil ka mida dhaawacmay dhaawacaasoo aad u daran gariir aad aad u weyn walaalkay marka kulley hadda alxamdulillah waa wax daran ma jiraan waa ilaah dhinaca kale xubin ka tirsan shaqaalaha amiin ambalans oo howlo gurmad ah ka waday halka uu qaraxu ka dhacay ayaa si kooban uga hadlay tirada meydadka ay qaadeen maanta intaa imaanay markaa inta imaanay annaka waxaan u imaanay meyd meydkaasna waxaan qaadnay ugu yaraan adi shan qof ambalaasina intaasay qaadeen oo meyd ah wax dhaawaca maana arag meesha kolley burbur kale waa ka muuqday laakiin anaga waxa meesha aan ka qaadnay waxaa waaye meydkaas waa markii ugu horreysa oo imaanay haddaan bixina inaan soo laabana oo isku dayayna insha allah afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifitaax cumar xalane oo saxaafadda kula hadlay goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa tafaasiil ka bixiyey qaabka uu qaraxu u dhacay iyo khasaaraha uu sababay qarax wuxuu ka dhacay kasoo horjeedka wasaaradda isboortiga maqaayadda la fadhiisto ka dhacay ku dhowaad toddoba qofaa dhimatay dhaawacna waa jira gaari saaru faaye uu ahaa gaarigu marka goob dadku iskaga qaxweeyaan masaakiinta ah oo maqaayadaha shacabka ayuu qaraxu ka dhacay intii dhimata allaha u naxariisto ragga dhallinyaraha iyo odayaal maqaayadda fadhiyey marka markii lasoo baaritaanka lasoo afmeero ayuun baan idinla wadaagaynaa toddoba toddoba weeye dhimashadu dhaawacana dee waa uun la qaaday weli tiri rasmiya kama hayo ilaahayna ha u naxariisto inta dhimatay gaariga meeshaa la dhigay ninkii wadayna dee markuu gaariga meesha ka tegey marka aad baan uga xunnahay dee khasaaraha shacabka gaadhay ilaahay haddoo idmana dee waxaan rajaynaynaa in cadowgaas ummadda ku soo duulay la iska qabto oo meel looga soo wada jeesto insha allah bilahay muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa magaalada muqdisho waxaa ku soo badanayay qaraxyada iyo dilalka qorshaysan iyadoo dhanka kalena ay ciidamada amnigu wadaan dadaallo wax looga qabanayo amni darradaasi xasan kaafi qoyste v o a muqdisho